dhibaatada aan qabnay aaday u ballaaran tahay marka hore oo dekeda alaabtu kasoo degaydo oo colays badani uu ka jiro markii culayskaas aad kasoo gudubtid haddana jidka lagu taagan yahay oo jidka intaasoo lacagood laga qaadayo markii laga soo gudbo oo bakaar lasoo galana waxaa lasoo rogay in la yiraa loorkii haday loor tahay iyo haday kartoon tahay iyo haday bandar tahay intaba bakaarkaa lagu tirinaa lacag kalaa laga rabaa shayshayaa loo canshuura oo canshuur looga qaada marka arinkaas oo aada noo cusleeyey oo haddii aan fiirinay aan ganacsigu ku soco karin arinkaas dartiisa ugu muhiimsanayd waxa suuqa u xirmay waana haduu ilaahay idmo kolley xaal unay tegi doontaa laakiin arrinkaas intuu sidaas u jiro inaan sidaas lagu shaqey karin aan isla garan waa tahay tan dekeda haddaan ku horumarno maxaad nooga sheegi kartaa dhibaatooyinka aad ku qabtaan dekeda waxaan kaaga sheegi karaa oo aan ka sheegi karnaa hadduu ilaahay idmo dekeda markii markabku soo galo si toosa alaabtaada inaysan kuugu soo bixin oo markabka markii laga dejiyo oo intaas ama turbatario ama niman la yiraa maaliyad la yiraa ama kuwo kale rag saasaa jira oo nin walbaa uu leeyahay haddii aan aniga sida aan raba la ii yeelin waxba socon maayaan canshuurta markaad iska bixidid oo loo shubaayo maaliyadda loo shubaayo markaas kabacdi wuxuu kuleeyahay isaguna ninka maaliyadda oo shaqaalaha meesha u jooga ama ninka turbataariyada ama ninka la yidhaha taalimaanka wuxuu leeyahay nin walbaahi aniga markaad meel i saarto baabuurkaagu marsada ka bixi karaa waa tahay intaadan intaadan sii socon ma hal wadiiqo ayay lacagta ku qaadanayaan marka haddii la yidhaahdo dowladda ama turkida ama shirkadaha kale meesha jooga mise qolo walbaahi goonideeda ayay u rabtaa lacagta markii canshuur aad ka soo gudubto oo maaliyaddii nidaamkaas iyo dekadaha ka timaado nin shaksiyaad kale oo shaqaalaha kamida turbataariyada ama kuwa maaliyadda kamida ayaa hor istaagaya wuxuu kuleeyahay haddii aniga taleefankayga aadan lacag ku shubin oo lacag intaas leeg aadan ku shubin maba gudbaayaba baabuurkaagu meesha uu joogo ka dhaqaaqi maayo markaas waxaad ku qasban tahay iyadoo lacagtii hore lakaa baxday oo lacagii hore aad soo bixday oo ad boonooyinkii wadato in isagana aad lacag sido lacag isaga taleefonkiisa ugu tuurto marka markaas kabacdi haddana taleefonka aad lacag ugu tuurto oo isaga ka gudubto waxaa tegi boonooyinka baabuurta ku baxdo meesha oo laga goosto nin walbaa wuxuu kuleeyahay haddii aad sharci soo martay iyo haddaadan soo marin intaba aniga waxba igama khuseeyaan taleefonkaygu waa inuu shaqeeya oo lacag ka dhawaaqda marka dhowr wadiiqo ayaa lacagta laydinka qaadaa ha markay waxaa lagu qaada adiga ilaa toddoba gacmood oo afar kamid iyo wax boonaa aysan lahayn aa lagu qaadaa waxaa la marayaa dekeda oo keliya dekeda keliya ayaa waxaa la maraa toddoba gacmood oo afar kamidi aysan wax warqada iyo wax dukumentiya midna aysan lahayn aniga gacanta ii taagan igu tuurayta markaad soo baxdaan intaadan suuqa soo gaarin wadada ka waran ma waxbaa laydinka qaadaa mise waa iska caadi marka lasoo baxo baabuurka nin la yiraa niman la yiraa traffic oo caligaab nin la yiraa uu madax ka yahay ninkaas nimankaasaa banaanka u taagan nimankaas baabuurba ma moodaba ilaa lacag laga qaado markii nimankaas lasoo moodo oo laga soo gudbana ilaa saddex isbaaro oo kale oo rag iska taagan markii baabuurka uu soo socdo u jeedo uu jidka u istaaga inta ka horeydana meelihiisu iska marmaraan laakiin markaas ay ogaadaan in baabuurta gadi laga soo daayay oo jeedka soo maraydo ay jeedka kusoo faafayaan meesha ugu dambaysa isgoyskaloodaag marka la joogo nimanka jooga waa ku ceshanayaan kuwa kale oo jooga isgoyska kaas balaar markii telefoonka markii lasoo marayo saasoo kale dhinaca dabka markii laga soo degayo sidaasoo kale nin walbaahi wuu ku istaagaa markaasuu kuleeyahay horta marka hore igu baabuurkii awal rarkiisu culays ahay daal badan soo maray wuu ku qasbanya marka inuu wixii uu isku xali karo isku xaliyo waa gartay marka lasoo moodo oo gudaha lasoo galo markaasi haddana waxay kuleeyihiin oo keeneen ayaamahan dambe baabuurkaba la deji maayo ilaa aan nin tiriyo annaga oo noo tiriyo aan keensano oo markaas kabacdi aan lacag ku xisaabtano shayshay calaaloor ayaa loo xisaabinaya loorkiina waa uu canshuuran yahay loorkii waa canshuuran yahay intaasoo nidaama oo faalsa oo kale soo maray markii bakaarka la keena waxay soo keeneen hadda soo rogeen hadduu shidaal yahay iyo haddii uu bagaash yahay ama hadduu loor yahay intaba mid kasta waan tisanaynaa lacagaan ka rabnaa lacagta aan ka rabnaa haddaana laka siin ma la dejinaya baqalka laga dejin maayo khasaare intee leeg ayaad ku qabtaan marka arrintan arrinkaas dee waxaa naga baxaya iyo wixii aan ka raadinaynay maba isku dhawaba annaga sentii aan ka raadinaa doorka hadduu ugu bato nus doollara laga raadiyaa kartoonka oo bagaashka marka u bato hal doolar iyo bara laga raadiyaa markaas adoo hal doolar bar ka raadinayay wuxuu keenaya difish oo waa dilaaca waxbaa ka khasaaraya waxbaa ka daadanaya wixii ka daata aday kugu soo laabanayaan waxaasoo dhani waa culays asagii kusii kordhaya marka hal doolar barkii aad ka raadinaysay markii labaatankii kartoon laba xaba ay ka khasaarto aday kugu soo laaban oo lafaadiyaad meesha ku weeyay marka khasaaro weyn iyo dhib badan aan ku qabnaa kolley wixii aan ka raadinaynana saasaa lagu weynaa ma isleedahay marka banaanbax iyo dhowr maalmood oo shaqo joojin la sameeyo waa lagu joojinayaa dhibaatadan walahi haddii anigu sida aan isleenahay waa uun ka bedi weynay maahane nimankani niman oo miyir leh oo dadkooda uturaya oo wax fiirinaya maahan ninku markuu dadkiisa fiirinayo war dadkaani maxay rabaan maxaa culays soo jira oo yidhaahdo markaasoo xoogaa laga yaabaa laakiin nimankani nimanku fiirinaya maaha nin walba meesha uu ku jiro inuu ka soo baxo ma rabo inuu dadka arintooda wax ka fiiriyo ma rabo culeysyada dadku ay dareemayaan inuu la qaybsado ma rabo nin walbaahi aniga kiiskayga waa in laii buuxiyaa uu joogaa marka waa uun waxaan waa ka badi weyni maahane ma islihi culayskaasi sida uu bilowday inuu yahay aan qiyaasa ciidamada b s ta iyaguna toddobaad walbaahi waxay sameeyaan howlgallo ay dadku qabqabtaan dukaanadooda ay kala baxaan kuwii sooqa usoo dukaamaysanaya ay qabtaan taas ka waran saameyn midi ku leedahay walahi taas lafteeda culays isagu jira waaye nimankaasi awel wiilasha dhallinyaradaha qaatir lagala taagnaay hadda odayaashii xitaa way ku dareen waayahan waa odayaasha lafteeda waa lagu soo jeestay marka culays badan ay kolley suuqa ku hayaan waana niman iyagu dhinac gaara u socdo xitaa sida kuwa kale loola macaamilo oo milatariga loola macaamilo nimana loola macaamilin waaye oo wixii iyagu ay qabsaan cid ka fuji karta ama cid kala hadli karta aysan jirin marka culays badan ay kolley nagu hayaan sida oo hadda ay wax ku wadaanna si ama sax u dhow ama sax noqon karta maahan kolley balse wixii ilaahay qadara la arka anagu goor walba dulqaadan ku nooleen ilaahan iska tawakalayna hadduu laadna ka ganacsade ahaan adigoo mahadsan maxaad ku qiimeynaysaa xaaladda hadda ee ganacsiga uu ku sugan yahay iyadoo la eegayo dekedii ay wax ka soo degayeen oo sharikado ajaanib ah ay maamulayaan lagu daray canshuurahan faraha badan amni darada maxaad ku qiimeynaysaa xaaladda
moodaa dad aan dadka ka naxayn oon dalka ka naxayn arrin ay gacanta ku dhigeen inuu yahay ma qiimo badna arrinka hadda dadka dalka ka muuqda ama dekeda iyo iyo suuqyada ka muuqda mid dadka shacabka ah oo masaakiinta oo muslimiinta u danayhaya maahan waa mid aada moodid in dadka loogu danayhayo marka qiyaas laga bixi karaahi qiyaas hadda sahlan maahan oo qiyaas oo oo hal mar la cabiri kara ma qiyaas aada u weyn oo aada u foolxumo badan waay
ganacsatadiina haddii aad isku xiran tihiin oo guddiyo aada leedihiin ma isku daydeen inaad dowladda u tagtaan oo aad tiraahdaan saatan si ma ahan macquulna ma ahan inaad tiraahdaan oo aad u sheegtaan warcad aad kasoo heshaan ma isku daydeen walaahi waa rag badan mar badanaa guddi loo diray oo la isku dayay oo si walba loola hadlay dhinac walba dhinaca amniga ha noqoto dhinaca oo dhaqaalaha ha noqoto dhinaca tasiilaadka dekeda sida loo maraayo ama airboortka loo maraayo ha noqoto wax badana la isku dayay marka waxna kama sugeegeli mar kasta uun marna way naga soo horjeestaan marna rablaalaadsay sameeyaan aysan berri markii lakala maanta lakala tago berri aysan sameynin marka wax ka suurageli kara ama wax ka niman wax ka soco karaan oo wixii ay ballan qaadaan fuli kara maahana isleenaha iyaga dhanba qaabka dekeda loo gelayo markaan eegno ma idiin sahlan tahay oo si wanaagsan miyaa laydinkula tacaamulaa marka ajaanibta la eego mise rafaad badan baad martaan sida meelaha qaar walaahi dekeda mararka qaarkood waabay iska xirantaa oo maalin gelin dhan ama afar saacadood ama shan saacadood ayaa waxaa leeyahay wax geli karaa ama wax ka bixi kara midna ma lahan iyadoo loo daneehayo dad ajnabiya oo meelaha marmaraya ama dekada soo gelaya ama wax sidaas oo kale loo daneehayo ama jidka maraya marka way dhacdaa inta badan waxaa kolley yaano iyo qaabdaro annaga noogu filan iyadoo kuwa soomaali sheeganayo soomaali ay joogaan nin ajnabiya inuu gacanta ku geliyo oo ku baarbaaro midkii soomaaliga ahayna meesha uu taagan yahay uusan isagu xitaa inuu isagu ku baaro oo wixii huba uu kaa raadinayo ama wax kalaa isagu uu kaa raadiyo uusan awoodin ninkaas ajnabigaahna uu gacmaha kugu leeyahay intaasaa dhibaato hadda annaga noogu filan iyagana ceeb iyo foolxumo ugu filan nimanka kulli ammaanka iyo waxaasaan waardiina yidhaah dhibaatooyinkan hadda suuqa ka taagan ama guud ahaan ganacsiga haysta saameynta ay ku yeesheen geedi socodkii ganacsiga suuqa bakaaraha noocyadiisa kala duwan maxaad nooga sheegi kartaa
suuqa waa arinkaas dhibaatooyin badan uu ku haya suuqu inuu ammaan yahay oo aan fadqalala ka jirin oo badeecadu si rasmiya u imaahaydo si rasmiyana uga baxaydo ayuu isagu wuxuu kuleeyahay faa-iido marka mar haddii marna askari meel taagan yaho dadka qabanayo marna mid kale uu taagan yaho le baabuurkan la deji maayo baabuurkan la rari maayo waxay ku haysaa culays weyn waay culays oo suuqa uusan qaada karin waaye marka mar kasta oo sidaasi timaadna khasaara ka imaanaya khasaaraha ka imaanayana khasaara hadda la koobi kara maahan waa khasaaro maalin kasta dib isusii islayhayo waay waa tahay ganacsiga haddaan su-aashan kusoo gabagabayno maxaa farqiga u dhexeeya waqtigan xaadirka ah iyo markii xarakada mujaahidiinta al-shabaab suuqa ay maamulayeen
xilligii heeb hadda lagamaba sheekay karo lama dhigi karo laisma barbar dhigi karo labadaas maalintaas maalin aheed qofku ammaan uu ku shaqaysanayo oo meel kastuu ka yimaadba isagoo lacagtiisa gacmaha ku wato oon cidna ka cabsanin oo inta adeegto hore u baxayay heeb maanta laakiin qof si muuqata lacag u qaadan karaa kama jiro qof markii uu meel marayo ammaan iyo kalsooni ku qaba hadda qoryaas qoorta inta lagaa geliya mararka qaarkood aad wax arkee haddaan adiga lagugu qaban xitaa mid adiga agtaada lagu qabana markaas leeyahay shaatiga kor u qaad gacmaha kor u taag adigaba naxdin qof walba naxdintaas culays ku ah marka laba qiso lays agdigi kara maa maalintaas maalin dhaqaalaha iyo wax walba iska issoogtarayaan ahayd oo ammaana oo qofku hadduu gobol ka yimaad iyo hadduu magaalo jooga intaba wixiisa isagoo gacmaha ku wata oo hore inta u adeegto baawarkuu raba hore u saaranayo cidnana markaas aysan culays aysan ku hayn laakiin maanta nina inuu lacagtiisa inta shirkad kasoo qaado si muuqata u qaado oo dukaanku rabo wax ka gato baabuurkuu rabo wax saarta iyadoon la cabsi gelin ma u suura gelaysaba